haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waxa uu ka yimid marka hore baa la yidhi waan idin salaalaamay ibraahim xasan garabey daandure iyo caashi ibraahim ashmed waa taa waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah maryan macallin iyo sheegeedaha abuukar axmed iyo xamdi cali ciid culusow iyo sheegeedaha cabdirasaaq ibraahim culusow iyo naciimo abuukar xasan xiin iyo sheegeedah deeqo watuur yare ubax tuur yare iyo seegeeda cabdicasiis ciid culusow iyo yaasmiin cumar faaruuqa xaaji jimcaale waaba loo abtiriyey iyo sidoo kale aasiya daa'uud cali cabdi iyo sulaymaan daa'uud cali cabdi iyo maxamed daa'uud cali cabdi iyo ugu dambayntii ayuub macalin cali dhammaan dadkaasi oo kala jooga isutagga imaaraadka carabta maraykanka talyaaniga iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan sahra cabdi aadan iyo daa'uud cali cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay dubay waa dalka imaaraadka carabta wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ibraahim daa'uud cali cabdi waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin aamin ayaan leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray muune cabdi nuur iyo miski maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen mulki maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamed cabdi iyo cabdicasiis maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo hooyo dhuuxo iyo habaryar siciido sandheere iyo habaryar nuuriyo sandheere iyo habaryar xaawo sandheere iyo abti maxamed maxamuud sandheere iyo waxay yidhaahdeen naciimo xirsi aadan dhammaan dadkaasina waxay hambalyo u dirayaan cabdisalaam muxudiin maxamuud iyo maryama cabdinuur cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin reerkii lagu naste lagu nagaado wada jire nabadgala ilaaheeda ka yeelo aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horeeya aabbe cabdulaahi maxamed hooyo zukayno xaaji cismaan iyo hooyo zamsam xaaji cismaan iyo hooyo xaliimo sheekh ismaaciil iyo eedda faadumo sheekh maxamed iyo adno raage maxamed axmed cabdulaahi sheekh maxamed iyo sahre cabdulaahi sheekh maxamed iyo suleykha cabdulaahi sheekh maxamed iyo fartuun cabdulaahi sheekh maxamed iyo nimco cabdulaahi sheekh maxamed iyo cabdi najiiba cabdulaahi sheekh maxamed iyo sucaado cabdulaahi sheekh maxamed iyo ugu dambayntii cabdinaafic cabdulaahi sheekh maxamed iyo maxamed cabdulaahi sheekh maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalalka gudaha iyo debadda baa layidhi waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe maxamed xuseen sabriyo oo ku magac dheer dinaare iyo hooyo amal cabdulaahi maxamed oo wiil ku dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi salmaan maxamed xuseen waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna aamiin ayaan raacinaya dhinacii heesaha heesta ugu horreysa caasha aan soo qabanayno hadda heesihii hore waxaad moodaa in laga soo dhammaanayo waa malaha dadkii baan sal u yeelan waayo ku dhegaystaan
magaca yar unbaa hadda lasoo qaadanaya fanaaniinta hadda haye har iyo jiid hadde har iyo jiid waa meel hoosoo qabow ige yaa qaada waxaa ku luuqeynaya fanaanka xuseen shire jaamac iyo fanaanada xaawakiin
Keligay humaya nitwaagiyo adigagaygu feero awataraydarada waxay uraya boogi cashaqu haleelo iirtani joogiyo adigagaygu feero awataraydarada jacaylka dursiyada eegada dusheedii imilayay saaro halbalaha igooye halcadaye halcadaye halcadaye haboowe macaane macaane haboowe halcadaye halcadaye halcadaye haiiti jacaylka darteeda eegada dusheediyo imilayay saaro halbalaha igooye halcadaye halcadaye halcadaye haboowe macaane macaane haboowe halcadaye halcadaye halcadaye haiiti
hudani hudani hudani hudani habeenadan sida gela raadgubay ogeeshida ay siyo labaxayarkaayan amiyo hawaalkacay hudani hudani hudani odani habeenadan sida gela raadgoy ogeeshida ay siyo labaxayarkaayaan amiyo hawaalkacay qoortadii jacaylka anaqiya beerkiyo halistaya baarto wanahay ku hoydo oo laykinaaya qoortadii jacaylka anaqaya beerkiyo halistaya baarto onahay ku hoydo oo la hijinaya ishiga dorseeda howlahan dhammaaniyo amiigu abuuro halbowlaha igooye harqadaye harqadaye harqadaye hariiji abaaye macaani macaani abaayo harqadaye harqadaye harqadaye hariiji ishiigad horseeda howlahan dhammaaniyo amiigu abuuro halbowlaha igooye harqadaye harqadaye harqadaye hariiji abaaye macaani macayabayo harqadaye harqadaye harqadaye hariiji
waxba laysa ma reeban yaa salaam caashaqaad horseeda howlaha dhammaan iyo hami ayuu uga abuuray abbaayo macaanay macaanay abbaayo harqadayo hariijid waata labada dhinac waxaa laleeyahay har ii jiid marka waxaan leenahay har isu jiida mar haddaad isu haraadan tihiin xuseen shiree jaamac iyo xaawakiin intaasi bilaanu ku dhaafnay dhinacii waraaqaha mar kale haddaanu jalleecno dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa la yidhi dhammaantiin waad salaaman tihiin marka xiga annagoo kale ah xabiibo ibraahim maxamed iyo saygeeda cabdiraxiin nuur farey iyo caruurtooda geni nuur farey iyo saygeeda isaaq maxamed iyo dahabo nuur farey iyo caruurteeda batuulo daahir iyo saygeeda cabdisamed nuur farey oo iyo faadumo nuur ciise iyo sidoo kale nuurto nuur farey iyo saygeeda barre ibraahim waxa kaloo warqadan ku jirta hooyo faadumo mursal maxamed iyo xaawo luul macalin waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho halkan uga dirayaan farxiyo nuur farey iyo seegeeda sharmaarke cali cabdiraxmaan oo ay gabar igu dhalatay waa magaalada xudur ee gobolka bakool gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xawaluul sharmaarke cali dhammaan dadka tahaniyadda dirayana waxay kala joogaan netherland sweden australia iyo soomaaliya waxaana ay leeyihiin soo barbaara noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna aaminaynu raacinaya dambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo dalmar bile iyo abti maxamed dalmar iyo caruurtiisa iyo habaryaar raxmad dalmar bile iyo caruurteeda iyo habaryaar caasha dalmar iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen xuseen xasan xuseen oo xuska ku magac dheer iyo qadro xasan xuseen waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahaniyad gaarsiiyaan nuur xasan xuseen iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasina waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen cabdiraxmaan nuur xasan xuseen waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waxaan salaamaynaa bay yidhaahdeen shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha caashucuud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay waa tahay dhambaalkanna waxa uu ka yimid hooyo duniyo cali cabdi iyo abeeh cabdi aadan iyo katrooh cabdi aadan saygeeda axmed yaxye shilaali iyo ayman axmed nuur shilaali iyo yaxye axmed nuur shilaali iyo naciimo cabdi aadan saygeeda maxamed colaad xasan iyo caruurtooda maryan cabdi aadan iyo ayaan cabdi aadan iyo saygeeda iyo sahuur cabdi aadan saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamed cabdi aadan waa maxamed amiin iyo cabdiraxiin cabdi aadan xidiga ayuu ku magac dheer yahay iyo ugu dambeyntii malyuun cabdi aadan dhammaan dadkani oo kala jooga norway maraykanka south africa iyo soomaaliya waxay taani dhalasho hawada u marinayaan sahra cabdi aadan iyo daa'uud cali cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay dubai dalka imaaraadka carabta wiilkaasina waxaa loo bixiyey ibraahim daa'uud cali cabdi waxaana ay leeyihiin soo barbaar oo allah ha kaa dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna aamiin ayaanu raacinaya waa hagaaga haddaan mar kale dib u jaleecno dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa heestaan kudhageedu yahay geley iyo codka macaan fanaanada luul jaylaani cali waa tahay nin waliba tusaalaha uu dad wax ugu sheegi karo soo qaataa ibraahimna waxay tiri geley meel gabiib ku taalla waxaan horena u dhegeysanayna xuseen shiro isna le sida geel haraadan oo hilaac arkaaya taas waxay kutusaysaa in soomaalidu ay qani ka tahay beeraha iyo xoolaha iyo iyo weliba dhinacii kalluumaysiga marka waxaan soo wadnaa hees iyadana sheegaysa kalluunka iyo noocyadiisa cajiib tahay waata waan sugaynaa weli fanaaniinta waan ka sugaynaa dhinacaasi bal dhinaca dhambaalada haddaan mar kale jaleecno warqadani waxay ka timid hooyo cadar siyaad xalane iyo hooyo boolo siyaad xalane iyo caruurteeda hooyo samxigo siyaad xalane iyo caruurteeda iyo adeer cabdulla sabriye cabdi iyo cismaan maxamuud indhooy iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sanay xuseen cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo bashiir cali maxamuud iyo carruurtiisa iyo cabdi aadan sabriye iyo ismahaan maxamed iyo carruurteeda waxaa kaloo dhambaalkan ku jira cabdikariin cismaan sabriye asxaabtu way fara badan yihiin cabdirashiid cismaan sabriye iyo nimco cismaan sabriye waa dhammaan ilmo cismaan sabriye iyo mahad xuseen jeemaale iyo maxamuud xuseen jeemaale cabdi xuseen jeemaale iyo muumin xuseen jeemaale iyo cabdiraxmaan maxamed xuseen jeemaale iyo ugu dambayntii mukhtaar maxamed cabdulle iyo dhammaan reer sabriye cabdi maalin waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahanid dhalasho u dirayaan aabe maxamed xuseen sabriye oo diinaari ku magac dheer iyo hoyo amel cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi salmaan maxamed xuseen waxaana ay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waxaa noo baaqayay daawuud maxamed cali iyo awoodooyo qaada xasan iyo isaa qaada xasan iyo waxay yidhahdeen adeer xasan cabdulaahi nuunow iyo cali cabdulaahi nuunow iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuunow iyo abdi xuseen dooyow qaada xasan iyo cabdiraxmaan cali iyo waxay yidhahdeen eedo nunaay cali iyo farxiya maxamed nuur iyo xabiibo cali cabdi iyo ayeeyo muna aadan baar iyo waxay yidhaahdeen gaduuda wardheer iyo habaryar bishaaro dooyow xasan iyo abaayo zahro cabdinuur cali iyo waxay yidhaahdeen nadiifo maxamed cali dhammaana waxa ay hambali jecel yihiin inay u diraan heestan ay la dhegeystaan cabdulaahi nuunow iyo nadiifo dooyow qaada oo gabadh ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho xaafadda hiliwaa waxaana gabadhaas loo bixiyey yusra aadan daadihiyaasha barnaamijka ayaan ka sugayn ay leeyihiin in gabadhaasi yar ee dhalatay ay usoo duceeyaan caashahay waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaatay soo barbaartaa dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartaa dhinacayga haddaan soo qabto midaan gacanta ku hayo waxaa halkan tahnid aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah aabe dharaar baxwal iyo carruurtiisa iyo aabe axmed maxamed saalax iyo carruurtiisa iyo hooyo nuuro cali shire iyo carruurteeda iyo hooyo shukri cumar saalax iyo carruurteeda maxamed maxamuud saalax faadumo maxamuud maxamed saalax waa dhammaan qoyska ilmo maxamuud maxamed saalax maxamed siciid kaashawito iyo faadumo yaasiin jaamac iyo carruurtooda iyo shukri cumar ismaaciil iyo aamine cumar ismaaciil iyo dhammaan ilmo cumar ismaaciil waxay dhammaantood ku sugan yihiin dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxaanay tahaniyadii bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah mudane baa layidhi maxamed caruus maxamed iyo marwo aamino dharaar baxwal oo afartii bishan ku aqalgalay degmada qandala ee gobolka bari waxay leeyihiin ducada waxaanu u daynaynaa aqalgalkaasi caasho cuudi iyo daandurey bal daandurey ee arooskaasi ka dhacay degmada qandala arooskiina aamin a idin leenahay kalana kulma bashbash iyo barwaaqo eeban waxaan kaga baryaynaa inuu ubad qeyrqaba idin kala siiyo waa salaamaynaa wariyaheena v o a ee boosaas faadumo yaasiin jaamac oo hambalyadaas ku jirtay kaashwiitana maxaad uga tagtay iyo odageeda kashawiito waata waa isku lamaan warqadda xigta warqadana waxay ku bilaabatay waxaan salaameynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan caashucuud iyo daandurey waa idinka guddoonnay waxaana ba yidhahdeen bashiir macalin faarax iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo shariif deex shariif maxamed iyo maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdulaahi fara badane iyo shariif cigaal shariif maxamuud iyo waxay yidhahdeen shukri sheekh maxamed iyo axmed maxamed mursal iyo cabdulaahi balaag iyo nuur macalin cali iyo nuuriye indho balac iyo waxay yidhaahdeen cibaado cabdi cusmaan iyo mukhtaar cabdi cusmaan iyo cabdicasiis ibraahim cadde waxaana ay hambali u dirayaan tamaan sheekh maxamuud iyo ayaan cabdulaahi diriye oo meherkood uu ka dhacay jabuuti waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay intaadan soo qaban heesta xigta ah aan ka gaarsiiyey dhambaalkan gaaban annagoo kale ah baa la yidhi carab mukhtaar jaamac cabdinaasir abshir cartan axmed cumar saalixi nabadoon cali macalin aadan iyo doctor axmed ibraahim isaaq iyo dhammaan shaqaalaha baa la yidhi ururka bisha caasi ee gedo iyo magaalada muqdisho waxay halkan tahnid meher uga dirayaan ibraahim isaaq waa gaasey iyo faadumo faarax axmed oo meherkoodu uu sabtidan maanta ah ka dhacay degmada baardheere gaar ahaan baa layidhi xaafadda kaskey waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara kalena heloobaad khayr qaba aamiin dhinacii heesa ayaan ku noqonaynaa hadhow baad oran leyma haysin oo le lama hadlin doob hurday helay haye hadda hadday taagan tahay miya waaba waaba waaba la isku ribeynaya meeshani waxaa la leeyahay hadhow bay oran le maxaa laymahaysin le lamana hadlin doob hurday helay marka maxaa la leeyahay had deer taana bay taagantahay haddana dhegeysamaya soo hor caashaqaad codadka macaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo khadiija maxamed qalanjo
naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa agar kuma fuuriyen hortaad goysi halka iyaga taali naftayda waan ku huri lahaa hantiina kaa bixin lahaa agar kuma fuuriyen hortaad goysi halka igaga taali hawadani sacaasha qaigu raac cidba keenta geeridaay ku hortima hawadani sacaasha qaigu raac cidba keenta geeridaay ku hortima ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayba ma yeeshin ka kalon lahayn ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeeshin ka kaloon lahaynine hadhowbay o laymihiisa layla mahale duburdayhe hobeyoysa hor caashaqa aanashiin hadhowbay laymihiisa layla mahale duburdayhe hobeyoysa hor caashaqa aanashiin
dhankayga waa ka hanan lahaa weeru roon ku noqon lahaa awaaguurna diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayseen dhankayga waan ka hanan lahaa weeru roon ku noqon lahaa awaaguur madiideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayseen habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad u yeeshaan habsaman sabuurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad u yeeshaan habsaman sabuurke meelo oon horteedu looma haajo way hawsantaa oo adeeyayaa ki caashaqa ayu habaabine meelo oon horteedu looma haajo way hawiranta oodayay haki caashaqa ayu habaa
acayrka ukula habayla ila unoqolha hawlkugu madasheen adigu adaqabadin kamasiri jacaylka uu kula habaylaahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafay adigu haraad qabahdi kama siirdi amakinta cajabaaye halaxsiga ubakinta hibashaagaye nabarure amakinta cashaqae halaqtiga ubakinta hibashadae nabarbore ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna hayban ma yeeshin ka kaloon lahayn ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna qayban ma yeeshin ka kaloon lahaynine hadhuwe laynaheesa layla mahalle dogurdeehele hoobeyo soorcaashaqa aanshiin ayo cashaq waa lasoo horay marka shalayto ma jirto aan heshiinan waa ka dambaysaa markuu soo hor haddii la heshiin waayo wax kala soconayo malo waa la ogaaday marka heshiis baa arrinta ku gabagabowday khadiija qalanjo iyo xasan aadan samater haystiisoo hor caashaqa warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxay ka timid hooyo caasho cali diriqe iyo asle ciise bootaan iyo ubax ciise bootaan iyo adeer macalin saciid bootaan dirshe iyo hooyo maryan sheekh axmed dirshe abti sheekh cumar iyo sidoo kale sheekh cabdikariin dirshe abti cabdiraxmaan sheekh axmed diirshe iyo yaasiin maxamed axmed iyo jamaal axmed cismaan iyo cilmi maxamed yaasiin waxay dhammaantood tahanid aroos u dirayaan farta iyo faraatiga baa la yidhi ciid ciise bootaan diirshe iyo marwadiisa xafso xuseen sheekh maxamed macalin oo ku aqalgalay magaalada baron ee gobolka wisconsin ee dalkana maraykanka waa shantii bishan sebtember waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in uu noqdo midkii loo ayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamin ayaan leenahay caasho warqadan waxay ku bilaabatay marka hore waxaan salaamaynaa oo salaan qaali aan u gudbinaynaa caasho cuud iyo ibraahim yarow hay ma ilaah madiga alla maxay yaqaanaan nima wax ogeyn ilaahu aqraha cadaabina waa layidhi ya dadkaas dad yaqaana u badan yihiin war hadda ibraahim yarow soo yidhahdeen waxayna kale yihiin injineer maxamed shariif maxamed nuur iyo waxay yidhahdeen sheekh maxamed cusmaan xuseen iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida etoobiya ee jabuuti axmed weli cabdiraxmaan xuseen iyo maxamed badel cali iyo bashiir maxamed cali iyo cabdulaahi maxamed ismaaciil iyo axmed inshaar cabdulle iyo waxay yidhahdeen cali maxamed kaahin iyo nimco maxamed cali iyo maxamed daahir yunis iyo dool maxamuud gudaal iyo ugaas bashiir cabdi ibraahim iyo ubax balayse iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan khaliif iyo dhammaan maamulka iyo xubnaha jaariyadda soomaalida etoobiya iyo jabuuti waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawad u marayaan axmed maxamed cali oo ku magaca dheer dhegacadde iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa nebiha cumar muuse oo ku aqalgalay magaalada jabuuti waxaana ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa inuu eebe ubad qaybqaba kala siiyo annaguna aamin ayaa leenahay waxaad moodaa ibraahim oo dhammaan wixii dhambaalla ahaa ayna soo gaaray toddobaadkan dhammaantood aanu ka laacannay marka waajibkii waan gudanay bal heestii ugu dambaysay dhegeystayaashaan uga tegaynana casho jacaylkii lasaga sheekayn jiray ee hebelow xagga ku dilay taariikhdaas markay ahayd qays iyo leyla iyo cantar iyo cablasaas ay ahaayeen gabadha xaafadeena degan saddex bilo wax ma cunin jacayla la jiiftaa sheekooyinkaas dheerdheer iska ilow haye maxaa soo baxa maxaa bedela qaamuuskii jacaylkaa lasu dhiibaya marka isagoo qoran halkaas ka baarbaaro jacaylku wuxuu ka qabo adoon cidlo weydiin ha ayaad meeshaas ka baaranaysaa wuxuu ku yidhahdana waa ku dhaqmaysaa marka ilaa waa qaamu waa isagaa la raacaya waa la fiirinaya marka waa xeerkii jacaylka miya marka waa buug yaroo jacaylku ku urursan yahay oodan cidna weydinaynin ba cidduu dilay iyo cidda uu kusoo socdo yaa ku luuqeynaya heestani waa fanaanada codka macaan yurub genyo iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaana barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure oo dille sidaa iyo qaamuuska jacaylka ha la wada baaro iyo nabadgelyo
markaad tahay ruux u dhayda waxay qoonsatada ka dhowra waxaanahay ruux qabooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux u dhayda waxay qoonsatada ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin qorniyo kuwa qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin qorniyo kuwa qaba tixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin qadarin rumiyo kuu qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin qadarin rumiyo kuu qaba tixgelin wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddi qorayso qaamuusa wiigalaynahay taariikhdu haddi qorayso qaamuusa wiigalaynahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddi qorayso qaamuusa wiigalaynahay taariikhdu haddi qorayso qaamuusa wiigalaynahay markaad tahay ruux kumaatan warkiyo qowlka iidhaaba waxaanahay ruux u qaata ina aquma iyo wanaaga markaad tahay ruux kumaatan warkiyo qowlka iidhaaba waxaanahay ruux u qaata dhinaca quma iyo wanaagaaga markaad tahay ruux qamuyo dharaar quraani badin waxaanahay ruuxa qorsheeya qorsheeya waqtiga libintiyo nolosha waxaanahay ruuxa qorsheeya qorsheeya waqtiga libintiyo nolosha markaad tahay ruuxu qamuyo dhalaar qur'aani badiyo waxaanahay ruuxu qorsheeya qorsheeya waqtiga libintiyo nolosha waxaanahay ruuxu qorsheeya qorsheeya waqtiga